maamulka gobolka banaadir ayaa tababar u furay suxufiyiinta ka howlgala hay-adaha warbaahinta ee dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay si kor loogu qaado aqoontooda ku aadan tabinta doorashada qof iyo cod ah ee la filayo in ay ka dhacdo dalka tababarkaani ayaa soo qabanqaabiyay mas-uuliyiinta gobolka waxaa diiradda lagu saarayay doorka warbaahinta ay ka ciyaari karto wacyigelinta bulshada sida ay u bixi lahaayeen warar sax ah oo hufan iyo sidii ay ugu fogaan lahaayeen wararka aan xaqiiqda ku saleysneyn ee saameyn karaa hanaanka doorashooyinka waxaa ugu horeyn madasha ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta kasoo qeyb gashay tababarkani iyagoo wariyaasha ugu baaqay in ay door muhiim ah ka qaataan doorashada dhowaan la filayo inay ka dhacdo dalka oo ah doorasho qof iyo cod ah tababarkan ahmiyadda uu leeyahay waxay tahay qof walba oo idinka idinka mid ah oo wariye ah waxaa looga baahan yahay malaayiin soomaaliyeed oo waalid idin ah idinka cilmi badan idinka waaye aragsan ayaa idin daawan doonto waana ogtihiin muddo konton iyo waxa la jiro sano ka hor in ay doorasho ugu dambeysay oo la doorto dadka waxay rabaan inuu ka dhacdo dalka markii laga reebo maamul gobolee goboleedyo isku dayey inay wax doortaan marka waxaa loo baahan yahay qofka oo wariyaha ah waxaa looga baahan yahay waxa uu tebinayo horta aqoonteeda ma leeyahy qofka hadduusan aqoonta lahayn waxa uu tebinaayo qofna ma fahmi karto waxna ma tebin karo laba af marka haddii la yidhaah dhanna waxbaad maxaad ku hadlayn kartaa dhanna waxbaad ku qurxin kartaa marka anagu xilligaan oo kale waddankeena waxaa loo baahan yahay wixi quruxa waa xilligii la isugu tegi lahay maxaa yeele maslaxaddeena iyo danteenna ku jirta annaga haddii la yidhaha doorashona marka waa ogtihiinoo dowladdeenna iyo xukuumaddeenna dan qaranba itijaaha ay qaatay daarashanka ay qaatay waa in doorasho la aadaa qof iyo cod in la aado waayo waa in laisugu tagaa marka meediuhu marka waa qaybta ugu muhiimsan dhallinyaradiinu waa dadka ugu muhiimsanaa shaqadaas inay qayb ka naqdaan la rabo dadka wacyigooda sare u qaadaan maxaa yeele dadka badankooda waxaa laga yaabaaba markii doorashada la yidhaahdo doorasho maxay macnaha noogu fadhisaa in qof kastaba iska tiraa laga yaabaa marka waxaa loo baahan yaha barnaamijyo badanaa loo baahan yaha wacyigelinna dadka la baro doorasho waxay tahay axzaab waxa la yidhahdo dadka la baro ururo siyaasadeed maxaa la yidhaahdaa su-aalahaas in lais weydiiye aaday muhiim ugu tahay waxaan halkaa u joognaa maanta oo aan idinku nimaadnay inaan idinkala qayb qaadano furitaanka tababar socon doono saddex maalmood oo lagu baranayo lagu barayo saxafiyiinta soomaaliyeed habka loo tabiyo doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda runtii waxaan dhihi karnaa tababarkan wuxuu yimid xilli loo baahnaa maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu sheegay in waddankeenu doorashada tan xigtaa ama doorashada madaxweynaha isaga ka dambeeya uu ku imaan doono doorashada loo yaqaano qof iyo cod oo si dimuqraadiya loo soo dooran doono haddii ilaahay idmo marka waxaan leenahay saxafiyiinta soomaaliyeed waa tababar ay u baahnaayeen oo yimid xilligii loogu talagalay ayaan is leeyahay tababarkaani ayaa lagu wadaa inuu socdo muddo maalmo ah waxaana ka faa-ideysanaya suxufiyiinta kala socda warbaahinta dowliga iyo ta madaxa bannaan taasoo lagu wado in ay sare u qaadaan fahamka ay ka hayaan sida saxda ah ee doorashooyinka looga warabixiyo